weeraro qaraxyo ah iyo israsaaseyn ayaa xalay ka dhacday degmooyin ka mida magaalada muqdisho degmooyinka qaarkood ayaa waxaa ka dhacay howlgallo ay ciidamadu kusoo qabqabteen dhalinyaro iyo hub ay siteen sida la sheegay haddaba saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay goor dhoweyd wariyaha v o eda axmed xasan colaad waxayna ugu horreyn weydiisatay bal sida ay magaaladu ku waabariysatay saaka
sahray aad baa umahadsan tahay xalay fiidka hore magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo laga maqlay magaalada inteeda badan saameyna ku yeeshay degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho qaraxyadaas meelaha ay ka dhaceen waxa ugu badnaa deegaanka wadajiir agagaarka eeraboorka xamarweyne ilaa yaakshi marka qaraxyaduna marka kuwo waxay ahaayeen xiriir hoos saba jooga marka qaraxyadu saameyn xoog le ayay ku yeesheen magaalada muqdisho oo dhawaqa qaraxyadaasi iyo rasaas ka dambeysay intaba dadku si weyn ayaa magaalada looga maqlay marka sahri qaraxyadaasi ilaa haddana ma hayno khasaare ay geysteen balse ilo kala duwan oo la xiriirnay dhinaca dawladda ayaa waxay noo sheegeen in wiil dhalinyaro ah in dhaawacyo ay kasoo gaareen qaraxyadaasi gaar ahaan deegaankan la yidhaahdo k d b ama kaasa balbalaare ee degmada hodan marka ilaa haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee qaraxyadaasi ay geysteen waa tahay bal waxaad ka warantaa waxaad ii sheegtay marka qaraxyada ay dhaceen kadib in rasaas la maqlayay rasaasta ma dagaal bay ahayd laba dhinac iska soo horjeedaan oo kale mise waxay ahayd rasaas iyaduna la socota weerarada qaraxyada rasaasta iyo qaraxyada mar qura ayaa la maqlay wax iska horimaadiya oo la sheegana halkaas lama caddayn oo rasaastu balse xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa dadka deegaanada magaalada muqdisho qaarkood degenaa oo xiriiro aan la sameeyey ay sheegay inay maaragtay rasaasta ay maqlayeen ciidamada dawladana xilligaasi wixii ka dambeeyey ama qaraxyadu markii ay dhaceen kadib waxay isku fidiyeen magaalada muqdisho oo ciidan xoog leh oo dhinaca dawladda ka socda gaar ahaan booliska in wadooyinka kala duwan ama iskuifyada muqdisho lasoo dhigay ammaankana markaas weyn loo adkeeyey oo dhaqdhaqaaqii socodka habeenkii magaalada oo dadweynaha iskaga gudbi jireen ama gaadiidka caadiga uu yaraaday marka guud ahaan marka waxaad dareemaysaa in qaraxyada ama iska horimaadyadii ama saastii dhaceysay inta badan ay la socotay qaraxyada iyo goobaha ay ka dhacayo marka goobahan la weeraray ee qaraxyada iyo israsaaseyntuba ay ka dhaceysay ma xarumo dawladda ahaa ma waxa waaye saldhigyo ciidan mise sare qaraxyada inta badan waxaa lala beegsanayay goobo ciidamada dawladda ay fadhiisamo ama ay ku lahaayeen isgoysyada muqdisho ama xaafadaha qaar marka qaraxyadu waxay inta badan ay ka dhacayeen meelo ciidamada dawladdu ay ku badnaayeen ama fadhiismo ay ku lahaayeen midka ka dhacoo kale agagaarka airabort oo kale waxaa la sheegay inuu ahaa qarax miada dhulka la dhiga ah marka gaari halkaa wiil oo la sheegay inuu lahaa taliyaha saldhiga booliska ee airabortka ayaa halkaa ku sugnaa marka wax dhibaato ama khasaare ah oo kasoo gaarana looma sheegin balse ciidamada dawladdu marka qaraxyadaasi ay dhaceen kadib howlgalla ay magaalada ka fuliyeen waxaa lay sheegay in hub iyo dhalinyaro fara badan ay soo qaqabteen ilaa haddana hubka dawladdu ma soo bandhigin dawladdu weli kama warbixin qaraxyadii xalay ka dhacay muqdisho marka sahrey qaraxyadani ma ahan markii ugu horeysay ee muqdisho xalay saar oo kale looga maqlo bishii barakeysneed ee ramadaan ee lasoo dhaafay aakirkeedii qaraxyo noocan oo kalea ayaa muqdisho ka dhacay oo mar qura qaraxyadaasi xaafado kala duwan laga maqlay marka qaraxyada xalay dhacana waxaa mas-uuliyaddeeda sheegtay xarakada al-shabaab oo ay ku tilmaameen inay howlgallo kala duwan ka fuliyeen magaalada muqdisho waayahay axmed xasan colaad bal waxaad ii sheegtaa qaraxyadu ma daqiiqado gudahood ayay wada dhaceen sida la sheegayo tiro ahaana intee bay la ekaayeen qaraxyadu inta badan mar qura ayay bilowdeen marka fiidnimadii hore xilliga saacadda magaalada muqdisho markay ku aadaneed abaarihii toddobadii ama sideeddii inta udhexeysa ayay inta badan xoogooda ay dhaceen marka qaraxyadaasi saameyntooda guud ahaan waxaa laga dareemay muqdisho dhan sidii aan horeba aan kugu sheegay marka saarey qaraxyadani ma la tilmaami karo qaabka ay u socdeen balse mar qura ayaa qaraxyadu ay hal mar ka wada bilowdeen degmooyinka kala duwan ee muqdisho wariyaha v o eda axmed xasan colaad ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed